Taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir oo howlgalo ballaaran ka sameynayay degmooyinka iyo xaafadaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa howlgal ay ka sameeyeen degmada cabdicasiis ay ku soo qabteen jawaano maandooriye ah iyo raggii lahaa oo gacanta lagu soo dhigay sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale uu warbaahinta uga warbixiyey howlgalada lagu soo qabtay maandooriyahana hadda waxaan joognaa saldhigga cabdicasiis ayaan joognaa waxaan si gaar aan ugu mahad celinayaa runtii howlgalka ay runtii ku soo qabteen hubka aad arkaysiin iyo tuutihii iyo boliiskii iyo dharkii oo maaragtay ciidamada oo niman ku libisto ay waxaanay gabaad uga dhigeen ama ay xijaab uga dhiganayeen macalqorigii faalkaaye waa kaasaa ee khamradii xashiishkii calaqii kaniinigii daroogo isaankeedoo kala maqnayn ayaa halkaasi ayaa lagu keydinayay lagu aruuriyey intaan iyo in ka badanna way ku jirtaa cabdicasiis gudaheeda haddii ilaah yidhaahdo hay-adaha amniga runtii howldardargelinta howlaha ay wadaan iyo maamullada degmooyinka waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin shaqadaas aad qabanaysiin dalkiinna iyo dadkiinna aad u qabateen waana loo aayi doona haddii ilaah yidhaahdo maanta intaan yarka ah oo la soo qabtay ayaa waxay badbaadinaysaa intaasoo qof oo muslim ah oo soomaali ah ayay badbaadinaysaa oo lagu dili lahay oo lagu daroogay lahaa oo mustaqbalkooda lagu baabi'i lahaa marka waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin hawshaa lasii laba jibaaro ha lasii wado kuwan ayaga ana haddii ilaah yidhaahdo maxkamad ha lagu geeyo ciddii lagu qabtay in maxkamad lagu geeyo ay ku muteystaan xabsi iyo xarg ay ku muteystaan ayaan rajaynaynaa insha allahu idinkana waxaan leeyahay hawshiinna waa ku mahadsantihiin sii laba jibaara haddii dee howlahan ay sii socdaan annagu waasaan u bilownay sidii loo bilaabo calaqyadii la soo gubaayey xashiishkii la gubaayey meelihii la gelayay anshaxumada weli siday u taagantah cid kastoo istiraahda dowladdii waa seexatay dowladdu ma seexan waa soo jeeddaa indheheedana way ku arkaan gacanteedana way ku soo gaaree saacad saacaadka ka mid ah marka adaygay kuu taallaa meesha aad geli doonto waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad insha allahu hawsha sii laba laabno idinkana waan kaaga mahad celinayaa ciidanka booliisku halkaas taagan taliyahooda saldhigga guddoomiyihii degmada iyo kulliba waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin ayaan leenahay howlaha kaloo socdo oo lagu maaragtay ka socdo gobolka banaadir guud ahaanna waxaan leeyahay waa howl aan ka wada mahad celinayno maaragtay diyaarna u wadannahay har iyo habeen inaannu soo taagnaano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu